isbahaysiga fallaagada oo ay hormuudka ka yihiin maleeshiyada qowmiyadda tuutsiga ee m ayaa sheegay inay qabsadeen guud ahaan magaalada harada ku teedsan ee gooma balse taasi si madax bannaan looma xaqiijin karo rasaas ayaa ka dhacaysay meel u dhow garoonka diyaaradaha bartamaha magaalada iyo xuduudda ruwanda iyadoo laba qof oo deegaanka ay ku soo warrameen iska horimaadyo u dhexeeya maleeshiya taabacsan dowladda iyo dagaalyahanada m waxay sheegeen in jahwareer uu ka jiro isla markaana meel u dhow garoonka diyuuradaha ay ku arkeen askar ka tirsan kuwa dowladda oo aysan halkaasi m joogin mid ka mida dadka deegaanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters isagoo codsaday inaan magaciisa la sheegin waxa uu yidhi waxaa jiray kiisas beelaqa dukaamada magaalada loo geystay ah xuduudaha bari ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa ah goob ay ku sugan yihiin fallaago iyo maleeshiyaad ka soo jeeda labada qowmiyadood oo xurguf taariikhiya ay ka dhexaysay tan iyo xasuuqii ruwanda ee kii markaas oo huutuuga ay dileen ku dhowaad hal milyan oo tutsi ah iyo huutuug quyar socda oo taageersanaa m oo ah kooxdii ugu dambeysay kooxo badan oo fallaagada ah oo u dhaqdhaqaaqa fallaagada tutsiga ee ay taageerto ruwanda ayaa magaalada gooma qabsaday balse maalmo kadib ayay isaga baxeen kadib heshiis ay garwadeen ka ahayeen wadamada dariska ah konga waxaa ku sugan in ka badan boqol kooxood oo hubaysan gaar ahaan bariga dalkaasi bartamaha afrika ku yaala oo ay ku nool yihiin boqol milyan oo qof oo qiyaas ahaan la eg baaxadda dhulka galbeedka qaaradda yurub waxaana ay leedahay kheyraad iyo macdan badan oo ay indhaha ku hayaan sharikadaha shisheeyaha iyo reer galbeedka corneli nanga oo ah hogaamiyaha isbahaysiga congo ee la yidhaahdo river alliance oo ay ku jirto kooxda m ayaa isniintii u sheegay wakaaladda wararka ee royters in ciidamadiisu ay gacanta ku hayaan magaalada goma islamarkaana ay askarta ciidamadu hubka ka dhigayaan waxa uu yidhi waxay bilaabeen ciidamada dowladda inay isdhiibaan laakiin wakhti ayay qaadanaysaa waa wax iska caadi ah inay dadka degaanka weli arkaan askar teelteela si kastaba ha ahaatee tyfon kinkie mulumba oo ah guddoomiyaha maamulka gaadiidka cirka ee dowladda kongo ayaa sheegay in ciidamadu ay weli haystaan garoonka milatariga uruguay ee qaybta ka ah ciidamada qaramada midoobay ka jooga dalkaasi ayaa sheegay in boqol askari oo ciidamada konga ah ay ku wareejiyeen hubkooda ciidamada nabad ilaalinta ee monosco ee qaramada midoobay sida ay codsadeen fallaagada ma jiro wax hadala oo ka soo baxay dowladda kongo iyo milatariga oo arrinta la xidhiidha shaqaalaha qaramada midoobay iyo qoysaskooda ayaa subaxnimadii isniinta loo daadgureeyey dalka ruwanda halkaas oo toban bas ay ku sugayeen xuduudda inay u soo qaadaan dhankaasi muuqaalo aan la xaqiijin oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey dadka deegaanka oo dhac u geysanaya badeecadaha bannaanka baqaarka kastamka garoonka diyaaradaha iyo rag aad u hubaysan oo la rumaysan yahay inay yihiin dagaalyahanada m oo dhex lugaynayay xaafadaha waqooyi ee magaalada goma labaatan ka mid ah askarta kongo iyo hal askari oo boolisa ayaa ka tallaabay xadka oo isu dhiibay ruwanda sida ay askarta ruwanda u sheegeen wakaaladda wararka ee royters kubanaan ka mid ah dadka deggan magaalada xadka ruwanda ku taala ee gizenye ayaa u qaxay dhanka bari iyagoo u sii jeeda caasimadda kigaali ee dalka ruwanda iyadoo dhawaaqa qaraxyada ka imanaya gooma ay sii xoogaysanayaan oo ay marba marka dambaysa sii kordhayeen sida uu sheegay weriye ka tirsan wakaaladda wararka ee royters qabsashadii gooma ee labada kun labiyo tobankii ayaa keentay in dalkaasi loo diro ciidan ka socda qaramada midoobay islamarkaana waxaa dib u habeyn lagu sameeyey ciidamada kongo dhinaca kale waxaa jiray cadaadis diblomaasiyadeed oo caalamiya oo la saaray dalka ruwanda oo lagu eedeeyey inuu taageerayay jabhadda m markii m laga adkaaday ayay sannado kadib isu soo abaabuleen waxayna bilaabeen weerar cusub kii iyagoo qabsaday dhul aad u ballaaran oo macdanta qaniga ku ah gobolka waqooyiga kivu meelaha ay qabsadeen waxaa ku jira dhulka macdanta laga soo saaro gaar ahaan macdanta coltonte ee loo isticmaalo farsamaynta taleefanada casriga ah ee gacanta khubarada qaramada midoobey ayaa sheegay in ruwanda ay geysay xadka ay la wadaagto kongo saddex ilaa afar kun oo askari oo islamarkaana ay siisay awood xoog leh oo ay ku jiraan madaafiicda goobta si ay u taageeraan fallagada m dagaalada socda ayaa tan iyo bilowgii sanadkan waxaa ku barakacay boqolaal kun oo qof golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa axaddii wadahadallo ka yeeshay xiisadda iyadoo maraykanka faransiiska iyo britain ay cambaareeyeen waxay ku sheegeen in ruwanda ay taageerto fallagada m kigaali ayaa beenisay inay dagaalka ku taageertay fallagada waxayna ku eedeysay dowladda kongo inay burburisay wadaxaajoodiyadii ay la lahayd m iyo inay taageerto maleeshiyada huutu ee lala xiriiriyo xusuuqii kii ka dhacay ruwanda kinshasa ayaa iyana beenisay eedaha ruwanda